bismiillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal caawa waa habeen khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay saddexda bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri idaacadda islaamiga al-andalus waxay waraysi gaar ah la yeelanaysaa waaliga wilaaya islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale sheekhan alwaali ugu horeyntii kusoo dhawow idaacadda islaamiga al-andalus waa ku dhowahay jazakum allahu khayr sheekhan alwaali magaalada muqdisho waxaa ka socda dhulboob aada u xoogan maxaad kala socotaan arrintaasi haddaad tihiin wilaaya islaamiga ee banaadir bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin allah wasalam calaa nabiyina maxamed walaalow dhulboobka socda mid maanta iyo shalay bilowda maaha waayihii dambe oo dhan waa socday annaguna ishaan ku haynay inaan isha ku haynay keliya maahane waxa weye diiwaangelin dhulalka la dhacay oo la boobay oo dadka laga barakiciyey iyo dadka kulugta leh ama dalaal ha ka noqdeen ama ganacsato leegada ha noqdeen ama qolada kooxda riddada nimanka wax burburinaya oo saraakiisha hakaca ha noqdeen kulliga annagu arrintaas waa wax noo diiwaan gashan waan rabno ilaahay idankiisa maalin maalmaha kamid ah insha allahu in lagu xisaabtamo waxaa ugu dambeysay dhacdada maanta oo ka dhacday ma yani meesha layaasiinay ama wrigley dhacdadaas waa dhacdo dhacdo aada u xanuun badan oo runtii si wax waxuushnimo ah oo tacaddi ah oo darxumo ah oo damiirka kastaa oo maarata yani jirkiisa ay ma iimaan oo qalbigiisa ku jiro ama jirkiisa naxariis ay ku beeran tahay kamaado waana wax waayahan soo socday wax hadda cusub ma aha waxaa ka horreeyay maalmihii hadda lasoo dhaafay waqtigii meesha la yidhaahdo tarabuunka iyo intuu waxayta africa filip horseed meesha la dhihi jiray waa tii ragga dadka lagu baabi'iyey ceelasha biyaha meesha la yidhahdo maarata yani ayada saasoo kalea ka dhacday dadaa maarata yani ku baxay meeshan la yidhaahdo kuliyad jaalasiyaad iyo siis halkaas dadaa ku baxay halkaasi meesha la dhihi jiray dabdamiska iyo erigaas iyo saybiyan halkaas inbadan dhacay marka waa arrimo isdaba jooga maarata oo isdaba joogay oo dhacdooyina oo aan dadna loo aaba yeelaynin dad iyo dalna mid aan loo aaba yeelaynin oo dad danaystayaala oo damiirlawayaala ay maarata yani dad guudka kula tumanayaan oo shacabka ay ka oysiinayaan oo maalin walbaaba cabaadkooda iyo calacalkooda uu taagan yahay oo ciroole iyo maarata yani caruur midna aan la ficlayaynin marka walaalow waan la soconay si dhawaan ula soconay waana arrin diiwaan gashan oo maarata yani insha allahu aan dhumi doonin laguna xisaabtami doono maalinta ilaahay maarata u qadaro haddii allayno waa tahay sheekhan alwaali maxaa ugu dambeeyey dhacdooyinka aad diiwaan geliseen ee ku aadan dhulboobka wax si garguurta ka wada muqdisho
waxaa ugu dambeeyey horta dhulka xamar oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maarata yani shaksiya ay maarata yani lagu dhigto maarata yani hantidii dalka soomaaliya maarata iyo dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda foosha xumeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq umadda caam ahaan ay u ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaas soo maray ay maarata yani ay dhiseen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqo tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasoo ka warqabteen maalmihii dhaweyteen cagta la mariyey ayaa maanta dadkiioo meelay aadaan waaye oo kusoo xoomay inay meelihii ay maarata yani ay dib ugu soo maarata yani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u fooxun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka ah arrintaas sameynayena oo horjooga ka ahaa oo maarata yani saraakiil kusheega ahaa oo arrintaasna waa arrin duuban oo arrin dhacdadaas dhac dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idankiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idankiisa isku dhamaran doonaan haddii allayno
sheekhan alwaali maxay tahay ujeedada wax sangar guurta ka leeyahay dhulboobkan baahsan uu ka wada muqdisho
walaalow arrintaas hadda waa arrin iska muuqata ninkaani waa nin maaratan ayaxa oo wuxuu reebayay aysan jirin waa nin keligii ma talisa waa nin danayste ah waa nin maaratan dadka dheeftooda iyo dhiigooda wax xalaashaday waxa uu reebayana aysan jirin dowladnimona aan u qalmin haba yaraatee maxaa dowlad waxaa lagu yaqaanaa inay dalka iyo dadka inay yani ay ay u danqato oo dad dalkana ay maarata yani u danqato dadkana u ninkaani dalna u daqamaayo oo waa kan boogaayo oo xaraashaayo lacagihii dibadahaas maarata yani ugu raraaya oo dalka xaraashaaya dadna ka lixi maayo waa kaa dadkii danyarta ahaa oo masaakiinta ahaa oo shalna xataa uu wiilashoodii uu dabka ku shubay ayagoo waayeelaha waa kan maanta guudka lagula timaadaas xariirta iyo silaca iyo foolxumada aad arkayseen maarata yani lagu sameynayay marka nin dal rabana ma aha nin dad rabana ma aha waa nin raba inay jeebkiisa ay wax galaan oo isagu keligii uu noolaado oo maarata yani u meelahaas inta maarata yani wax geysto oo keligiisa uu ku noolaado nin noocaas maarata yani ku fikiraayo waayo nin dalna rajo ka leh dadna rajo ka leh diinna maarata yani rajo ka leh aakhirana rajo ka leh wanaaka nin wuxuusha oo aad moodo inuu cadow soo dirsaday oo raalli gelinayo u shaqeynaayo ayna ku fiirsanayaan kuwa soo caleema saaray iyo kuwa maarata yani soo tabantaabiyay iyo dawladihii isaga maarata yani usoo idmadeen hawshaan aad moodo inay maarata yani arrintaas ay raalli uga yihiin oo ayagu ay maarata yani ay ay ay danaynayaan iyo sidaa dadka loola dhaqmo ayaa ka muuqata marka waa nin damiir aan lahayn dadnimo aan lahayn diin aan lahayn dal aanu naxayn dadna aan ka naxayn dantiisa shaksiga dalkaa keliya yani inay ufusho un maarata yani u samaystay xoog oo dadka u adeegsadana maarata yani samaystay dhaqaalo dana u abuuray dadki hadda maarata yani xamar salkaa dhulka la wada dhigay ganacsi ma jiro dekadii ammaan loota la xiray wax kasoo degaayo lama arko ganacsatadii maarata yani intaasoo jibaar la saaray maarata yani canshuurtii la saaray oo la barkiilaa la canshuuraya barkiilo meeshii tan iyo kintaal iyo container la cashuuraayo kiila kiila loo cashuura wax dad kasoo degaayo dekada ka imaanaayo dhaqaalihiina halkaasaa turki iyo dibadda iyo maarata loo daldalaya dadkii adoo hadda waxay yani gacanku dareen noqday wax ay haayaan dadka dhulka ka ganacsi jirayo dhowr dhowr milyan dad lahayo ku ganacsi jiro dhulka gashaday oo daafaha magaalada ku fidayso lahaa maanta waxa weeyaan dadka isdalaayihiin dadkii ganacsatada ahaayo dhan waa maarata yani wax dalka ka cararay iyo wax aan maarata yani waxay maanta gacan ku hayaan aysan jirin ayaa ummaddii ay noqotay marka ninkaani wuxuu abuuray barakac dadka soomaaliyeed oo masaakiinta ahaa uu ku sameeyey oo maarata yani guryahoodii iyo hantidoodii iyo la baabiiyey oo la burburiyey naftoodii oo dhibaato la gaarsiiyey dhaqaalihii oo la burburiyey oo la baabiiyey waxaan waa cuquubo dadka daqooshada ahaa waayeelada ahaa haweenka maarata yani iyo odayaasha isugu jiray sida maanta loo gabagabaynayo sidii loo gelayo sidii guudka loogu tumanayo wax la wada arkaayo oo ma maxfal weyn oo fagaara ka dhacaayo oo midihii uu sawiraayo wey waxa noocaasa marka in wanaag dambe laga sugo ama kuwa amsaashiisa maarata yani la rajeeyo waa waxaan maarata yani aan aan aan waxba kasoo bixin wey waa tahay sheekhan alwaali marka kawilaayo baandir ahaan maxaa go-aana oo idinkaga aadan arrintan dhulbabka ah annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin daba doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodayo nin xalaalaysa kara iyo nin maarata yani inta laga gabo uu u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay inankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan geshan yahay ka walaayo ahaan shaksiyaadka kulug kalena waa noo diiwaan geshan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheeg oo qaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku sheeg ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraa dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti la iska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubtay oo dantayda gaarka aan ku fushaday ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walbow ha ku lugoyn nin walbow hanti ha iska gelinin nin walbow ha gabanin haddaad gabatana beritoole innagu ha ka weydiini wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idmo